barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa shan iyo tobanka bisha juulaay sanadka laba kun sideed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan idinkala socodsiinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah caashi ibraahim aadan
qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijkii hibada iyo hal abuurka oo aan toddobaadkan ku soo qaadan doono dhallinyarada iyo hal abuurka ganacsiga
sida loogu adeega dadka waxaa weeye application baan leenahay oo qofka telefoonkiisa kusoo degsan kara ama iphone ama android wuxuu sitaba telefoonkiisa kula soo degi karaa markaas dalabka meeshaas buu ka samayn karaa meeshaasna markuu ka samaynayana waan ognahay locationkiisa because maadaama applicationka inoo sheegaya qofka meeshuu joogo markaan ognahay calculation baan samayn karnaa restaurantka iyo meesha waxa looga soo qaadayo uh, customerka
dhinaca heesahana ah barnaamijka kama marna heesaha aad maqli doontaanna waxaa ka mid a waadante jacaylka walwaalo dhankaaga waadante waadante jacaylka walwaalo dhankaaga ahowa bixiisa midaanu wadaagno
sidoo kale wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha ayaad maqli doontaan gaar ahaan fainaalka koobka adduunka balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka
qaramada midoobey ayaa sheegaysa in khilaafka ka taagan dalka afghanistan uu dilay ku dhowaad kun iyo toddoba boqol oo qof oo shacab ah lixdii bilood ee u horreysay sanadka laba kun sideed iyo tobanka taas oo ah tiradii ugu sarreysay marka lala barbardhigo muddo kasta tobankii sano ee lasoo dhaafay warbixinta bartamaha sanadka ee la xiriirta khasaaraha soo gaaray dadka rayidka ah oo ay xaddan maanta ah baahisay qaramada midoobey xafiiskeeda howlgalka gaarka ah ee dalka afghanistan ee magaciisa loo soo gaabiyo u n a m a amaba yunami ayaa lagu sheegay in uu diiwaan geliyey in tirada dadka rayidka ah ay dhibaatadu ka soo gaartay khilaafka dalkaasi ay ku dhowdahay ilaa iyo saddex kun iyo shan boqol oo qof oo rayida isla muddadaas hase ahaatee dhimashada guud ee dadka rayidka ah ayaa hoos u dhacday saddex boqolkiiba marka lala barbardhigo isla muddadaas sanadkii laba kun toddoba iyo toban
dowladda kuuba ayaa dhaqaajinaysa isbeddello siyaasadeed iyo kuwo dhaqaale oo taariikhi ah kuwaas oo salka ku haya hindisayaal la soo jeediyey oo wax looga beddelaya dastuurka faahfaahin ku saabsan isbeddelkan dhinaca dastuuriga ah ayaa waxaa sabtidii shalay lagu daabacay wargeeska rasmiga ah ee granma ee ay dowladdu leedahay isbeddelladan ayaa waxaa ka mid ah in la abuuro ra-iisul wasaare la shaqeeya madaxweynaha madaxweynaha ayaa maamuli doona dalka halka ra-iisul wasaarahana uu hogaamin doono dowladda muddada uu madaxweynaha dalka xakumi doono ayuu isbeddelka dastuurka dhigayaa inay ahaan doonto laba teeram oo min shan sano ah dastuurka cusub ee ay yeelan doonta cuuba ayaa sidoo kale ogolaanaya in dalkaasi uu ka hana qaado nidaamka suuqa xorta ah lahaanshaha hantida gaarka ah iyo maalgelin dibadda ah hase ahaatee awoodda dalka ayaa baaqi kusii ahaan doonta gacanta xisbiga shuuciga ah ee muddada dheer dalkaasi soo xakumayey golaha shacabka ayaa u codayn doona qorshahani wax looga bedelayo dastuurka dalka cuuba ansixinta ugu dambeysana waxaa lahaan doona afti laga qaadi doono dadweynaha
mar kale duhur wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan haatana waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka hibada iyo hal abuurka waxaana toddobaadkan uu ku saabsan yahay wiil dhallinyaro ah oo magaalooyinka muqdisho iyo hargeysa ka hirgeliyey adeega deliveriga layidhaahdo oo ah adeega dadka loogu geynayo guryahooda agabka ay u baahan yihiin waxaana uu magaalada muqdisho ugu waramay wariyaha v o cabdulqaadir oke
aragtidan golivery waxay ku timid waxaa weeye baahi oo annaga na haysay ahayd anagii xaaskeyga markaan u guurnay magaalo cusub oo magaalada nagu cusbeed aan waxaan rabnay maadaama magaalada ku cusbeen waxyaalo badan aan magaalada ka rabnay wadooyinkai ma garanaynin tagaasiilo fiican oo aan garanayna may joogin marka fikradda markaasay nagu soo dhacdaan isdhehaynay okay way fiicnaan layd inay magaalada ka jirto service oo delivery ah saas daraaddeeday noogu dhalatay maadaamaan annaga baahida ayna haysay waan asxaabteennana waan weydiinay you know, situationkan baa jira ee idin kalis aynala tahay delivery la-aantan jirta dhibba nagu tahay haa wallaahi aaday dhib nagu tahay dhaheen fikrada saasay ku dhalatay marka
magaaladay ahayd tan baahida ka dareenteen adigii qoyska hargeysay ahayd hargeysaan ka bilaabnay guliverina hargeysaa laga bilaabay sanadkii horean hargeysa ka bilaabnay hadda muqdishoan ka shaqaynaa labadaas magaalaan hadda si xoog ugu shaqaynaa alxamdulilah
dadka see ugu adeegtaan dad baanaas weydiinaya deliverygu daban waa english laakiin waa un in adeegii qofka loogu khidmaya meesha uu joogo marka see ku suura gashaa sida loogu adeega dadka waxaa weeye application baan leenahay oo qofka telefoonkiisa kusoo degsan karaa ama iphone ama android wuxuu sitaba telefoonkiisa kula soo degi karaa markaas dalabka meeshaas buu ka samayn karaa meeshaasna markuu ka samaynayana waan ognahay locationkiisa because maadaama applicationka inoo sheegay qofka meeshuu joogo markaan ognahay calculation baan samayn karnaa restaurantka iyo meesha waxa looga soo qaadayo customarka inta kilomitr ay isku jiraan markaas baan customarkan islamarka hore ka arkayaa meeqa lacag baa laga qaadayaa cuntadiisa loo soo iibinayo iyo delivery feega qofka hadduuna awoodin in uu application wax ka dalbado maadaama ay markastaba internet ayna jirin caadi telefoon caadi buu noo soo wici karaa two zero four three buu naga soo wacaa call centerkuu kusoo dhacayaa meeshuu wax ka doonayo sheeganayaa iyo wuxuu doonayo lacagta loo sheegayaa waa loo soo qaadayaa meeshuu joogaa lagu geenayaa saas bay u fududtahay
marka adeegaa bixisaan waa raashinka fududaba
raashinka keligiisa maan adeegaan bixino waa wax kasta waraaqa halkan iga soo qaad cabdiqaadir telefo gurigiisaan telefoonku ilooba iga soo qaad hooyadaybaa caano caano ii haysay caanaha iga soo qaad waxaasoo dhan baan samaynaa dad kalena way jiraan oo ingiriiska iyo america jooga dhahayaan oo hebel hebel you know waa cake ama toortadaas igu geey maadaama ay kombla-aanadiisa ama kombla-aanadeeda ee tahay soo dad baa adduunka kale wax nooga dirsada siday surprise ugu sameeyaan dad walaalahooda ama reerkooda halkan jooga soo wax kastaan qaadnaa annaga
marka adeeg walbe aan rabo waan kula soo hadlaa kadib adeegii baad iisoo iibinaysaan kadibna waxaad u geenaysaan qofkii kale waa sheeko xiiso badan sidee bay marka dadku u arkaan markaad qof intuu u gargaraado daban boostaalaas ku bedesheen ha boostaalo boostaalo manihin laakiin last mile kilomitr-ka ugu dambeeyay servicekaasaan bixinaa sidaad ula socotidna alxamdulilah economiga waddanka kor buu u kacayaa dad badan baa shaqo helaya dad badan baa mashquul noqonaya maadaamaay shaqada ay meel high level ka joogaan shaqadiina markay ku badato waqti iyo jaanisna uma hayaan ee hal saac ama laba sacdood xafiiskooda ka maqnaan karaan markaas annagii baa ay noo arkayaan asaxal ama maxaa la dhahaana annaga bay noo arkayaan wax bedel oo waqtigoodana oo u seef gareynaya tan kalena rag badan baa jira iyagoo xafiiska jooga ama meel asxaabtooda iskala jooga in ay familka wax ka soo dalbadaan caanihii baa go-e caanaha soo qaad marka hadda ka bacdi dadka annagay nagu talagalaan iyo waa supermarketkaas mid midnimo supermarket caanahaas iga soo iibi gurigeyga gey
sheekada xiisaha badan waxa waaye dhallinyarada aan weli guursan oo dabcan weli guurki kelin xilli walbay helaan baa la adeega u baahay gaar ahaan cuntada xilliga habeenkii maqaayaduhu waqti horey dhammaadaan sidee bay sidee ba kusoo dalbadaan dhallidaas
dad dad badan oo scabul ahna way nagu xiran yihin alxamdulilah iyagaabana dhahaa maskaabul urona hadda naqateen so iyagoona quraacda gurigooda loogu geeya hadda guryo badan baa jira oo daily quraac loo geeya qada loo geeya cashana loo geeya oo qoran way noo qoran yihiinba markas macaamiil oo joogtaa saddexdaba waa loo geeyaa restaurantyo fiican bay heleen ay aada ugu heleen oo price fiicanna cuntada ugu iibsadaan saddexdaba anaga u geyna marka alxamdulilah skaabulada way way aaday ugu faa'iideen fursadan iyo arintan marka daaq ma waxaa jira waqti gaaroo shaqaysaan qofku adeegiina ma waqtibu ku xiran yahay mase mar walba hurdada laga soo laabto waa waa la heli karaa anaga adeegeena wuxuu bilaabdaa subaxdii laba sac tiimka oo shiftka hore ku jira gurigooda markay saas usoo toosaanba way shaqaynayaan ilaa iyo labiiyo tobanka habeenka midnightka waan shaqaynaa annaga marka waa sababta aad ugu hiiliseen iskaabulada waa kaa saas Xilliga weeye.
baa idin kala.
xilliga ahaa shaqa abuur baa soo hadal qaaday ee, shaqa la-aantuna saameyn bay lahayd dhalinyaradu daruufo badan bay ku sugnaayeen imise qof baa ka shaqaysa hadda ilaa iyo afar iyo toban shan iyo toban baa qofaa ka shaqaysa hargeysa iyo muqdishoba ha marka shaqa abuur bay ka heleen shaqo abuur bay ka heleen iyagana s- anaga dhaqanka ka jira shirkadeena waxaa weeye waan isla wada leenahay You know, ma ahan shaqo un kama ahan iyaga iyagana waxay ka tahay meel ay ay ku faraxsan yihiin inay imaadaan subax kasta meel ay ku faraxsan yihiin macaamiisheena iyo customerkeena in ay service fiican u siiyaan saas baan ku kala duwanaha dad badan waa inoo imaadeen waa inoo shaqeeyeen aan isfahmi weynay laakiin alxamdulilah shaqaalaha inoo shaqeeyo oo shirkaddan ka shaqeeyo waxay isleeyihiin inay shirkadda leeyihiin so dhaqankaasaan rabnaa inaan you know, yes shaqooyin waa la abuuray yes uh, shaqo la-aanta waxbaan ka qabanay laakiin kaligeena wax kama qabanayne wadankii dhan baa isbedelaya shaqooyin badan baa abuurmaya waxaas laakiin anaga waxa muhiimka noo ah waxa weeye waa dhaqankaas ha Ee, amniga magaaladu mar walba uu saameeya nolol walba iyo horumar walba dabcan oo saameyn buu leeyahay adeegan ma meelo gaara ku koobaya mase guud ahaan muqdisho waad waad dabooli kartaan
Um, guud ahaan muqdisho iyo hargeysa oo dhan wa- aad- wa- waan daboolnaa meel kastaan geynaa darussalaam um, trteen kilometer trteen meel kastaan geynaa um, s- xaaladan oo, oo, oo security-ga ahna wax badan aan ka qaban karna ma jiro um, dowladda way dadaaleysaa annagana maadaama aan mootooyin ku shaqeyno shortcutyo badan meelo aan marna wuu jiraa Uh, marmar baa jira wadooyinka meelo dhan sahlan baad bartaan shirkadka Haa.
luuqyo fudfud luuqyo fudfud maadaama mootooyin ee ay dhallinyarada wataan luuqyo badan meelo fudud fudud badan muqdishona way ka jiraan ee mari karaan Um, dalabkeenana mar kastaba aad buu kor u kacaa marka wadooyin la xiro ilaan dadkii baa xayiran Ma soo gaari kareen.
ha ma soo gaari karaan marka
qiimuhu ma mama qiimihii magaaladaba mase deliveryga iyo adeega bixinaysaan ee, iskaabulada umar hore meelaha qaar dhaqaalaha ka war dhaqaalaha anaga waa reasonable okay baan nahay Um, anaga cunto ma iibino Uh, waxaad doonaysid un baan kuu soo qaadnaa markaan kuu soo qaad intaanan kuu soo qaadin waan kuu sheegaynaa inta lacagkan kugu keenayno ilaan wax adoo meeshaada fadhisada lagugu keenayo wax oo free ah ma jira haddaad wax oo u bedelma haddaad dhahda bajaaj baan qaadanayaa meeshaas baan tegayaa ama gaariyaan qaadanayaa lacagta ka badan la- inta lacag anaga kaa qaadi lahayn tan aad ku doonan lahayd ama bajaaj kugu keeni lahayd ah markasta kaaga badan annaga cagteen aaday u yar tahay Um, Ee, meeshaasaan ku laabto adinku ma iibisaan wax raashina daban dadka waad ka soo dalbadaan maqaahi baad ka iibisaan sideed qiimaha u goysaan Ee, adeega maqaayadda oo dhan baa dhalinyaradu miyay wada yaqaanaa way annagaa u sheegaynaa hadday doonayaanna way soo xaqiijin karaan Haya.
applicationkeedana wuu ku qoran yahay qofka application ka dalbanayo totalka meeshaasuu ku qoran yahay delivery feegana meeshaasuu ku qoran yahay wax kasta si clear ah uu uu marka u qoran yahay maqaahiyo gaaraad la leedahiin ee, ganacsaar may maqaayad haddaadna soo wacdo meeshaad doonaysid aan kaaga soo qaadaynaa maqaayad kastaad doonaysid anagu waan la hadlaynaa waan kuusoo qaadaynaa because annaga waxaan doonaynaa macaamiisheena inaan inaan wax kasta u fududeyna baan doonaynaa servicekeena dhanu baa intaasa in macaamiisheena waxay doonayeen waxay doonayaan aan usoo qaadin intaanan ka ahayn jaad iyo waxyaalaan kale oo xaaraanta ah Oo, garta.
laakiin inta kale wax kasta oon u fududeynaa wax badanna kama qaadno restaurant wuxuu ka qaaday unbaan ka qaadana annaga iyo delivery feega la socdo intaasun wey waxaan rabnaa usoo laabto dareenka bulshada fahamku sidee buu ahaa markaad hawshan bilowday ee, su-aalo badan baa laga qaba dabcan oo qof walba wuxuu leeyahay ma anigu doonto laakiin haddana waktiga iyo arrimaha ka hadashoodna saameyntiisuu lahaa dadku see u arkeen
wallaahi um, dad badan baaba baahidaas haysay Um, dad badan baa ku farxay dadna dad kalena may ogeyn inay servicesaan camala ay noloshoodii i- ay u fududaynaysay iyo waqtigoodana ay ay u dhowreysay so alxamdulilah inta aan aragnay waa feedback fiican aan ka helnay dadka dareenkooda iyagii aada noogu farxay Um, dad kalena way nala arkeen fikradan oo isdhahay annagana aan ka faa'iidaysanay aan aan ah, suuqa la galno oo iyagana shirkada saan camal wada bilaabay markaas waad arkaysaa in ay you know, ay meel boos weyna ka banaanaa ay ay servicekan ay buuxisay ay buuxisay dad kalena isku baroobayeen inay iyagana deeq aada baad u taqaan arrimaha bulshada iyo shaqo abuurka iyo dabcan meelo kalena waa taad hadda kahor ka shaqaynaysay arrintan suuqa inta adeeg la bilaabo layskaga daba yimaado oo kooxdii hore meeshay ka baxda ama suuq la-aantu dhacdan waa mid saameyn leh marka ma jiraa fursad lagu kala xadidi karo si suuqu qolo walbaba fursad u hesho
aniga waan waan kasoo horjeedaa in la xadido suuqa waxaa fiican ilan dhalinyaro badana waddankeena jooga oo niyad fiican leh oo doonaya inay wax sameeyaan qofkii hadduu fikrad kala koobiyeeyo waa in loo daayaa ilan dadaal bay ka tahay qof ma dilin qofna ma dhicin wuxuu tra- dadaal buu sameeyey shaqo kaloo abuuray haddii aniga dhinaceyga dhinaceyna aan ka fiiriyo uma malaynayo shirkadeena in ay xooggay ku socoto iyo meeshii meeshaan hadda marayno inaan gaari lahayn haddii aanan haddii competition oon jiri lahayn competitionkan marka competitionka markasta buu fiican yahay Uh, waad ujeedaa shirkadaha ugu waaweyn monopoly baa jira monopolygaasna mar kastaba ma turjumaysa in service fiican uu jiro laakiin alxamdulilah maadaama ay competition ay suuqna la soo galeen servicekeenaan aada u wanaajinay sad and that's why aan u leeyahay annaga inaan number one ka nahay serviceka laakiin haddaan su-aashaada ku noqdo dad in la xadido anaa kasoo horjeeda Ah, soomaalida in loo tartamo oo s- Laakiin aragtid.
qof ha haddii aan loo tartamin macaamiisha service fiican ma helayaan ultimately markasta anaga goolkeena waxaa weeye hadafkeena ugu weyn waxaa weeye customerkeena inaan si fiican ugu adeegno Ha- haddaan kala geenanahay customerkeena ma adeegi karaan isla waad qabsanaysaan ha Waa gartay. U- ujeedka ugu dambeeya mustaqbalka hagee tiigsanaysaan anaga ujeedka ugu dambeeyay hadafkeena ugu weyn waxaa weeye inaan aan naqano number waa shirkadda oo ugu horeysa oo sameeya door to door albaab to albaab wax kasta kuu geyn kara oo ma ahan soomaaliya oo dhan laakiin east africa oo dhan iyo africa oo dhan insha allah haddii ay eh, ilaahna ogolaan insha allah
adeegyadaad bixinaysaan marka laga yimaado ee, dalabkan yaryar oo raashinka iyo noloshan ee, day to dhayga ah ma- maal- maalinlaha adeegyada kaloo bixisaan waxaa ka mid a daban dukaamaysigii marka qiimaha dukaamaanka iyo arwooyinka iyo taleefanada waxyaabaha maaragtay hadiyadaha la xiriira ma barees go-aanaa jiro oo- oo aan kasoo heli karno maaragtay sistamkeeda
Um, anaga ilaa hadda waxba ma iibina laakiin shirkadaha jira oo online ah aan oo iyaga waxaas iibiya um, iyaga haddaad ka dalbato anaga waan kuu keeni karnaa anaga ma gelin um, inaan product iibino weli dhinacaas maan gelin maadaama ay dadka kastamarada oo businessyada oo business partnerada aan la shaqeyna maadaama ay iyaga waxaas gadaan ma doonin inaan iyagana la soo galno suuqa annagun intaanan ku egnahay oo servicekan ah Aan- xooggeena iyo aqligeenana wuxuu wuxuu wax u tarayaa kastamaradeenna haddii aan ku ekaano meeshaan ugu fiicannahay aan- aan- aan- aan, ah, hal meel aan focus saarno laakiin yes way jiraan shirkadooyin kale online ah oo aad ah, price go-an qaab go-an iyo discount fiican aad ka helaysid online-ka oo annagana aan aan aan aan ku tusi karno laakiin annaga ma iibin
caqabado ma jiraan dabcan waaweyn ama ama hayr ood la kulanteen oo waaarnimaad ka hesheen
Um, alxamdulilah caqabadaha waay aragnimada iyo tallaabooyinka ugu fiifiicnaa aan shirkad ahaan u sameynay annaga mar kastaba waxay ka imaaday caqabad yar aan ka gudubnay um, annaga alxamdulilah tiam fiicanaan haysanaa caqabadaha si proactive ah waa ka hor waa ka hor tagnaa ha waa ka hor dhacnaa mar kastaba waan isku imaanaa caqabada imaan karta servicekeena iyo wax kastaan bixinayna waan ka fikirnaa alxamdulilah laakiin caqabad oo hadda si joogto ah noo haysa waxaa weeye um, for example hargeysa um, driverada mootooyinka dhaqan oo ma jira oo mootooyin mootada labalugleeda ah oo dad badan aad ay, ay uh, u wadaan ma jira um, shirkado yaryarun baa isticmaala um, laakiin annagana maadaamaan nahnay uh, delivery company oo aan mootooyina aada u isticmaalno driveradii baa dhib nagu ah inaan aan dad shaqaale fiican oo oo- oo doonaya inay mooto ku shaqeeyaan taasaa caqabad nagu ah Um, laakiin annaga kaliya lama haysato magaalada dhan wax haysta weeye iyo waa dhaqan oo aanan ka jirin meeshaas in mooto la isticmaalo afar iyo tobanka dhalinyarada shaqa abuurka aad u sameyseen waxaan u fahma waa darawalada wada ee, ee, mootooyinka ha majority inta ugu badan waxaa weeye darawalada iyo operation teamkii oo oo yar
Ee, dhalinyaradu shaqalaan bay ka awdaan way tahriibaan fariintaad u diri lahayd oo la khariirta inay hal abuur la yimaadaan oy taa ka tanasulaan maxay taa
yow dad badan baa tan igala soo horjeesan doona laakiin runta haddii la sheego waddankeena shaqooyin badan wey yaalaan Um, laakiin shaqada anaga ma tixgelinaa ma ma dhahna okay tan waa shaqo tanna shaqo ma aha um, hadda haddaad fiirisid yemeniga dadkii oo refugigii halkan imaanaya badanaa way wada shaqeeyaan ama way dadaalaan xirfadna way leeyihiin marka waa in in lais weydiiyaa ma shaqo la-aan baa waddan ka jirta mase dad doonaya inay shaqeeyaan shaqo kasta ha ahaatee so su-aashaas baan dadka doonaya inaan weydiiyo you know, annaga dhe waa inaan isweydiinaa ma si run miyaa shaqa la-aan baa jirta meesha mise dad shaq oo oo aan shaqaysanay dad oo sh- la- oo shaqaysanaya lalahay um, laakiin tan kale dhalinyaro kasta aan la kulmo oo meel kasta oo especially kuwa jaamacadaha ku jiro markasta waxaan ku dhahaa ni niho ama ab- walaalay isku barobay inaad shirkad samaysato mar kasta maskaxdaada ha gelinin in aad qof u shaqayso adiga naqo qofka shaqada abuuraya adiga fikir soo curi ama wax jiro un koobiyey si aad u aragtid in aad you know the process of business inaad uh, Inaad bilaabi karto.
inaad bilaabi karta ha markaas eh, taasan u baahana waddankeenan wuxuu horumarayaa markii oo la gaaro kacdoon oo kacdoonka ganacsiga markoo imaado oo qof dhalinyaro kastaba ay business bilaawdo qof dhalinyaro kastaba oo isku baroobaysa inay wax samayso markaas aa aa horumar fiican la gaarayaa
aad iyo aad ayuu umahadsan yahay cabdulqaadir maxamed cabdulle ayuu ahaa oo inala socodsiinayey barnaamijka hibada iyo hal abuurka halka aad kala socoteenna waa v o a haatan kusoo dhowaada xubintii ciyaaraha waxaa soo diyaariyey waryaheena minneabolis maxamuud mascade
kulanti waxaanu wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha idaacadda duhurnimo afar iyo tobanka juun ayay ahayd markii koobka kubadda cagta adduunka uu ka furmay waddanka ruushka maanta oo ay bishu ku beegan tahay shan iyo tobanka julaayna waxaa lagu soo afjari doonaa koobkaasi isla waddanka ruushka ciyaartiisa kama dambaysta ah na waxaa isugu soo baxay wadammada kroweshiya iyo faransiiska koobkan ayaa wadammadii ugu badnaa ee loo saadaalinayay inay ku guulaysanayaan qaarkood ay ku hareen qaybihii hore ciyaaraha kuwa si lama filaan ayaa guriga loogu diray halka xulka qaranka ee kroweshiyana uu ciyaarta kama dambaystaha si lama filaana ku yimid haddaba koobkan oo ciyaartiisa kama dambaysta isugu soo baxeen labadan kooxood ee kroweshiya iyo faransiiska ayaa ciyaartiisa kama dambaysta ah waxay dadweynuha dunidu sugayaan labadan kooxood ciyaarta ay soo bandhigaan waxaa la saadaalinayaa inay faransiisku guulaysanayaan laakiin dhinaca kale marka aad eegto xulka qaranka ee korweyshiya iyo ciyaartooyda ay wataan iyo siday tiim ahaan isugu xihan yihiin lama dhayirsan karo lamana odhan karo koobka faransiiska ayaa gebi ahaantiisba ku guulaysanaya xulka qaranka ee faransiiska waxaa wataa ciyaaryahano hibo loo siiyey ciyaarta kubadda cagta walibi marka la yidhaahdo difaaca qadka dhexe goolhayaha iyo weerarkuba kalama dhacaan halka ciyaaryahanada kursiga kaydka fadhiyana aanay kuwa ciyaaraya wax badan ka duwanayn taasi ayaana keenaysa in la yidhaahdo xulka qaranka ee faransiisku waxa uu fursad u haystaa in uu markii labaad taariikh ahaan ku guulaysto koobka kubadda cagta adduunka sannadkii ayay ahayd markii ciyaaryahanno uu hogaaminayay kabtanka xulka qaranka faransiiska wakhtigaasi disjam oo haatanna faransiis ka laylinaya iyo ciyaaryahan sinadiin sidaan ay koob kubadda cagta adduunka markoodii ugu horraysay ku guulaysteen xulka qaranka ee koroweshiya oo iyagu xorriyadda qaatayba sannadkii kii ayaa ah waddan aad u yar marka la eego tirada dadka ku nool waxaa lagu qiyaasayaa afar milyan iyo shan boqoloo kun in ay yihiin waxaana markoodii labaad ay u soo baxeen ciyaaraha koobka kubadda cagta adduunka oo ay soo gaareen ciyaaraha semifinaalka laakiin haatan waabay ka gudbeen oo ciyaarta kubadda cagta ee kama dambaysta ah ayay u soo baxeen xulka qaranka ee korweysha ayaa iyaguna waxa ay wataan ciyaaryahanno aad u wanaagsan marka laga hadlayo ciyaaryahanada kubadda cagta ee dunida kuwooda ugu wanaagsan waxay wataan ciyaaryahan rakatej oo u ciyaara kooxda barcelona ciyaaryahan modrej oo u ciyaara kooxda real madrid mansukij oo yuventus u ciyaara iyo weliba ciyaaryahanno kale waxaana la leeyahay qadka dhexe waxa uu noqon doonaa meesha ciyaarta kubadda cagta ee labadan kooxood ay aadi doonto haddii xulka qaranka ee faransiiska oo bogba iyo kaante iyo weliba ciyaaryahan toliso isagu benje ka yimaada ama matwire hadba kii ay garoonka soo geliyaan ay yihiin ciyaaryahanno ubabac dhigi kara ciyaaryahanada rakatic iyo modrid halka weerarka xulka qaranka ee faransiiska ee gruishman iyo embabe ay yihiin ciyaaryahaano ay adag tahay in la celiyo marka la eego xawaaraha orodkooda iyo weliba siday u yaqaanaan kubad dhaliska oo goosha ay ugu cabbiran tahay dhinaca daafaca labada qaran waxay wataan ciyaaryahanno bira oo ay adag tahay in golal badan laga dhaliyo warka qaranka ee kroweshiya waxay wataan ciyaaryahanada vida iyo lavron oo ah laba ciyaaryahan oo aad u adag dhinaca kalena waxay wataan kooxda faransiisku ciyaaryahanada umtiti iyo varaan oo iyagu ilaa iyo hadda muujiyey inay yihiin ciyaaryahanno aan la celin karin waxaana kataa ku garanaysaa labadan ciyaaryahan waxay u ciyaaraan kooxaha barcelona iyo real madrid si kasta ay noqotaba ciyaartan ayaa waxay noqon doontaa ciyaar dadweynaha daawanaya ay ka heli doonaan islamarkaasina labada kooxood ay kubad wanaagsan soo bandhigi doonaan waxaa meesha taalla in faransiisku ay markii labaad doonayaan inay koobkan ku guulaystaan halka xulka qaranka ee koroweshiya ay baahi qabaan ah inaanay koobkan weligood ku guulaysan islamarkaasina ay dunida iyo weliba dadka ciyaaraha ka faallooda tusaan in ay u qalmaan koobkan inay ku guulaystaan haddaba la arki doonee labadan dal iyo cidda koobka caawa hanata dhinaca iyo haddii aan jaleeco ciyaaraha kale ee kubadda cagtana kulamo saaxiibtinimo ayaa kooxaha kubadda cagta ee qaaradda yurub ay ciyaarayaan iyadoo kooxaha qaar ay kulamadaasi si saaxiibtinimada ah ay badinayaan laakiin sheekada ugu xiisaha badan ciyaaraha kubadda cagta waxay tahay suuqa kaliibsiga ciyaartoyda oo waxaa la leeyahay ciyaaryahan aidan hasan ayaa waxa uu haatan tilmaamaya ciyaaryahanku in uu danaynayo inuu ku buuro kooxda kubadda cagta ee real madrid inkastoo ciyaaryahanku aanu si maati ah u sheegin haddana waraysiyuhu bixiya ayaa laga nasanayaa in ciyaaryahankani uu doonayo inuu kooxda kubadda cagta ee real madrid ku biiro real madrid ayaa iyana waxay doondoonaysaa ciddii ay ku bedeli lahayd ciyaaryahankii ka tegey ee christiano ronaldo haddaba la arki doonee kooxda kubadda cagta ee real madrid cidda ay soo geliso booskii ciyaaryahan christiano ronaldo kooxda kubadda cagta ee barcelonana waxaa leeyahay waxay doondoonaysaa ciyaaryahan kante ama bogba midkii hadba ay u suura gasho inay kooxdu la soo wareegto dhegeystayaal xubintii ciyaaruhuna waa naga taatane kulan dambe mascado idila sida ayu nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay maxamuud mascade iyo xubinta ciyaara intaas haddaanu ku dhaafno dhinaca heesaha dabacsan ee barnaamijka idinku talagalay haddaan markana jalleecno asma saban heesay ku luuqayso halku dhageeduna yahay jacaylka kusoo dhawaada
muxuu wajigaagu sidii waqal hore muxuu wajigaagu sidii waqal hore wilasha indhahayga wacnaanu sidaa wilasha indhahayga wacnaanu sidaa muxuu wajigaagu sidii waqal hore muxuu wajigaagu sidii waqal hore wilasha indhahayga wacnaanu sidaa wilasha indhahayga wacnaanu sidaa intuu wadnahaygu wehey ku tabaaye intuu wadnahaygu wehey ku tabaaye hawiiqin hawiiqin naftayda hawiiqin hawiiqin naftayda wanaagu ka buuxo
codka fanaanada asma saban ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabeynaynaa idaacaddeenii duhurnimo tan iyo inta aan hawada ku kulmi doono galabta afarta waa caashe iyo nuur iyo sandheere oo idinleh sidaa iyo nabadgelyo naftayda hawiiqin hawiiqin naftayda wanaagu ka buuxo